hay-adda al-raxma iyo markaska boqor salmaan ah ayaa deeqaas uga jirta maacuun teendhooyin iyo dhar gaarsiiyey kun qoys ah oo danyar ah kuwaasi oo ku nool magaalada oodweyne ee somalilan waxaa ka qayb galay bixinta deeqdan xubno ka mid ah hay-adda al-raxma odayaal iyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulka magaalada oodweyne mustafi xasan maxamed oo ka socday hay-adda al-raxma ayaa ka warbixiyey qaabka deeqdan loo qaybiyey waxaanu hadda ku sugannahay degmada oodweyne oo ay ka faa'iidaysanayaan kun qof oo kun qoys oo ka mid a barakacayaasha degmada oodweyne waxaanu halkan uga mahadnaqanaa markas malik salmaan waxaa kaloon u mahadnaqanaa wasaaradda dibadejinta madaxdeeda ugu sarreysa wasiirka agaasimaha wasiir ku-xigeenka iyo iskudawayaasha gobollada aanu ka soo shaqaynay magaranaysaa togdheer iyo iyo oodweyne aad baad u mahadsantihiin xubnaha ka qayb galay bixinta deeqdanna ayaa u mahadceliyey hay-adda alraxma iyagoo kolba ka soo jawaabaya baahiyaha bulshada dadka barakacayaasha ah kolba xaaladda ay ku sugan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay mar labaad sida oo kale waan ku bogaadinayaa waanan u mahadnaqayaa sidaa ay u fulinayaan ama ay u taageerayaan dadka barakacayaasha in wax loo qabto waxaan halkan uga mahadnaqaynaa oo maanta na soo gaadhay kun qoys oo waxa weeye ay alaabo ah oo mucaawimaha boqor salmaan uu ku deeqay iyo hay-adda alalraxma iyo wasaaradda dubadejinta jamhuuriyadda somalilan aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa xisbi ahaan alaabtaasoo ay soo gaadhay dad danyara oo u baahan oo barakacayaashii gobolka daad maleedha si kastaba haatee deeqdan ayaa ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen dadkan danyarta ah ee ku nool magaalada oodweyne